بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أخوتي في العقيدة درس كوبا ayaan ku talagalayaa in sha allahu tacaala oo walaaladu ay ku tilmaameen inuu noqdo fadlu majaalis اdikr ama fadiilada iyo wanaagga iyo maamuuska iyo khayrka ku jira goobaha rabbi lagu xusayo subxaanaه wa tacaala yacnii fadhi la ysugu yimaado fadhiga ugu khayr badan leh ama goob la fadhiisto goobta ugu khayrka badan leh waa goob khaaliqa lagaga warramaya ama rabbi subxaanahu wa tacaala cid laga warramana waxaa u sharaf badan rabbu samaawaati waalard qofka muslimka oo markaa la xasuusiyo rabbigiisii abuurtay majliska ahi waa majlis axaadiis badan nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga soo aroortay waa majlis baynu leenay ugu horayn rabbi subxaanahu wa tacaala uu nebigiisa faray wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajhah walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tutic man aghfalna qalbahu can dikrina waatabaca hawaah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay nebi moxamed iyadoo lala hadlayo waxaad naftaada ku sabir siisaa inay la nagaato oo la joogto maca aladiina yadkuruuna allah kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaya macooda inay ahaato yacnii haddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo afdalu khalqi illaahi ah oo sayidi albashar ah oo rasuulkii ilaahay uu doortayah oo kii dembigiisii hore iyo dembigiisii dambeba la dhaafayah ayaa ilaahay wuxuu amrayaa subxaanahu wa tacaala inuu majaalistaasi fadhiisto inuu dadkaasi la fadhiisto idan majliska ilaahay lagu xusayo majlis xalaal iyo xaaraan lagaga hadlaya ha ahaado mid tacliim diiniya lagu sheegaya ha ahaado mid qur-aan lagu akhrisanaya ha ahaado mid lagu tasbiixsanaya ha ahaado majlis ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xasuusanayo ayaa nebi moxamed la faray calayhi salaatu wasalaam inuu fadhiisto axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ee markaasi ammaanaysa ama fawaa'idda tirada badan leh u sheegaysa waa tiro badantay haddaynu isku dayno dhowr iyo toban ka mida inaynu isxasuusinno ugu horayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa majaalistaasi in sakiinadu ku soo degto asakiina waa xasillooni xasilloonidu inay ku soo degto walidalik bay culammadu waxay idhaahdaan quluubta bini aadamku ilaahay xuskiisu qalbiga wuxuu uga dhigan yahay bay idhahdeen siduu roobku dhulka uga dhigan yahay yacnii dhulku hadduu roob waayo maxaa ku dhaca jafaaf iyo engeg iyo abaar baa ku dhacda waxaa taa la mida bay leeyihiin qalbigu hadduu dikri waayo majaalisu dikri uu ka fogaado engeg iyo qallafsanaan iyo abaar rasmiya baa ku dhacda abaar bini aadam ku dhacdana ta ruuxda kaga dhacda iyo quluubta ugu daran abaari waa taasi un walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamayaa majaalistaasi inay sakiina kusoo degto sakiinadaas waa xasillooni xasilloonidaa waxay culammada ku fasireen inay la mid tahay ta ilaahay uu qur-aankiisa ku tilmaamaya aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illahi alaa bidikri illahi tatma'inu alquluub kuwa iimaanka laga helay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ee qalbiyadoodu ku xasilaan ku degaan ku farxaan ku nagaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa waxaa kale uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam majliskaasi ama goobtaasi rabbi lagu xusayo cidda fadhiisata fadhigoodaasi in ilaahay naxariistiisa ku soo dejiyo waa qodob labaad wuxuu nebigu tilmaamayaa in duulkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naxariistiisa ku soo dejiyo qodob saddexaad buu nebigu tilmaamo waxa uu sheegay majliskaasi inay malaa'igtu ku ku soo ururto oo timaado yacnii basharka waxaa u fadli badan dad lala fadhiista saalixiin laakiin ka warran haddii naadiga kan dadka fadhiista ay ka mid yihiin malaa'igta ilaah ee muqarabiin tahay malaa'iku malaa'ikuraxmaan ee ilaahay caabuda majaalista ay fadhi haddaad rabto shir malaa'igeed inaad ka qayb gasho maaha shir bini aadamo qura maaha malaa'igta haddaad rabto inaad shirkeeda ka qayb gasho waxaad u baahantahy inaad fadhiisato majaalis dikr meelaha ilaahay subxaana wa tacaala lagu xusayo walidaalik buu nebigu wuxuu ku tilmaamaya waxafathum almalaa'ika kuwa waxaa isku xeero oo ku soo la nagaadoo la jooga malaa'igta buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qodob afraad buu nebigu haddana xadiidkaasi ku sheego wuxuu tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala kuwa agtiisa jooga inuu u sheego nafta bini aadamka ahi min tabcihaa waxaa ka mid ah sheegsheegga way jeceshay qofka bini aadamka ahi ammaanta wuu jecel yihiye madxiga ama in la sheeg sheego wuu jecel yihi in lagu yidhaahdo ninkaa hebel meel adigoo ka maqan haddii la yidhaha wallahi ninkaa hebel waa nin fiican waad farxaysaa wallahi halkaa wax fiican baa laga yacnii naftu waxay kuu sheegaysaa inaad nin fiican tahay maadaama fiicni lagugu hadal hayay haddii meel laga yidhaahdo aad ka maqantay wallahi ninkaa hebel waa nin deeqsiya ama waa nin gacan furan ama waxoogaaga xasanaadkii aad shaqaysato haddii la sheeg sheego bini aadamku wuu farxaa maxaad u malaynaysaa cidda ku sheeg sheegaysa hadduu rabbi samaawaati walardi noqdo qofka ilaahay sheegaya ka warran ee majliska laga sheegayana uu yahay meel malaa'igi joogto rabu samaawaati walardi adigoo makhluuq daciifa oo aan waxba ahayn ka warran in ilaahay ku sheego bini aadamku maanta magaca buu dunida isku dilaa iyo meel hore inuu galo xidigahan la sheegaya iyo waxaan bini aadamku isku eryanaya iyo lacagtan iyo waxaan lacagtu qiimo ma leh waayo qofka bini aadamkii waxuu cuno unbuu ka cunayaa inta kale wuu ka tegayaa laakiin inta kale muxuu u uruurinayaa in la sheego inuu noqdo milyaneer hebel ama ninkii inta kale waa magac iyo faanfaankay ka wakiiltay laakiin inta la cunaa waa in yar walidaalika insaanku sidiisaba wuxuu jecel yahay inuu wax la sheego noqdo maadaama sheegista aad jeceshahay ilaahay baa wuxuu ku leeyahay anaa ku sheegaya waxaanan kaa sheegayaa maxay majlis malaa'igi joogto sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam afartan shay oo wada socda haddaynu laba xadiid oo imaamu muslim uu labadaba soo saaray tilmaamno xadiid wuu dheeriyey laakiin maxalu shaahidkaaynu qaadanayna nebigu wuxuu leeyahy wama jtamaca qawmun fii beytin min buyuut illaah duul kuma kulmaan guri ilaahay guryadiisa ka mid ah yacnii culammadu waxay dhahdaan beyt min buyuut illaahi waa maftuux xataa ardullaahi waasacanka meeshuu doonaha ka ahaado guri isugu kaalaya masaajid isugu kaalaya meel kale isugu kaalaya meelun ilaahay lagu xusayo subxaana wa tacaala yatluuna kitaab allah wayatadaarasuuna baynahum iyagoo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa siiba waxaan tilmaamayaa macallimiinta qur'aanka dhigta iyo dadka qur'aanka ehelkiisa ahi inay ixtisaabsadaan ilaahay dartii inaan dhan xoogsi iyo carruurbaad waxbaras iyo dhankaa lagaeginin laga eego inaad noqoto khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah baa idinku khayr badan majlisna waxa u fadli badan kan qur-aanka lagu akhrinayo qofku hadduu intan niyadan la yimaado uu xisaabsado majliskan uu qur-aanka ku dhigayaa inuu yahay majlis rabu samaawaati uu ku sheegayo maxaa ka ammaan badan kamaa daasheenba haddaad saa niyadda ku haysato oo garanaysid goobta tani inay tahy goobta qofka fadhiista ilaahay sheego subxaana wa tacaala inuu qofku qur-aan dhigo kama caajiseen kamana daaleen dabeetana nebigu wuxuu leeyahay duul isuguma imaadaan guri guryaa ilaahay ka mideega iyagoo ilaahay kitaabkiisa baranaya oo isu dhigaya ilaa naزlat calayhim aلsakiina wahashyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fi man cindah afartii shay aynu soo sheegnay ayuu mar qura nebigu wada sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa hore wuxuu ku koobay kitaabka ilaahay iyo daraasadiisa laakiin xadiid kaloo ka caamsan baa jiro isna saxiixu muslimka ku yaala wuxuu nebigu leeyahy laa yaqcad qawmun yadkuruuna allah kaasi qur-aan buu ahaa laakiin dikri oo dhan maxaa soo hosgelaya haddaanadka hore ballaadhinba kan laa yaqcadu ma fadhiistaan baa nebigu leeyahay qawmun yadkuruuna allah duul iyagoo ilaahay xusaya meel ma fadhiistaan shir ma yimaadaan ilaahay ay ku xusayaan ilaa xafathum almalaa'ika وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaaya ilaahay baa sheega oo naxariistaa ku soo degta oo malaa'igtaa goobta timaada oo ilaahay baa u naxariista baa la leeyahy haddii goob inaad xaadirto aad intaas ku helayso may ahaateen in laga maqnaado ama in beddelkeeda la siisto majaalis alghafla wallahwa majaalis khafle iyo sheeka barale iyo xan iyo war kale lagu hayo inaad siisato may hayn majaalista dadka badh waxay yidhahdaan waa kitaabka la akrinaya waan garanayaa war majaalista cilmi qura looma fadhiisto inaad macluumaadkaaga kordhiso keliya looma fadhiisto ee waxaa loo fadhiistaa oo ka mida saynu arki doonno in ilaahay dembiga kaaga maydho waa maakinta dembiga lagu maydho waxaa loo fadhiistaa inaad ilaahay naxariistiisa ku hesho oo ilaahay kuugu naxariisto waxaa loo fadhiistaa inaad ilaahay sakiino ka hesho qalbigaaga uu raaxo iyo deganaanshiiya u helo waxaa loo fadhiistaa inaad rabbi ku sheego oo kuwa alla agtiisa sheeganaad ka mid noqoto idan masaladu maaha mas'alatu macluumaat inaad macluumo kororhsanayso qura masaladu maaha waxaa kaloo axaadiista nebigu ay tilmaamaysaa calayhi salaatu wasalaam in ilaahay subxaana wa tacaala yubaahi bihim almalaa'ika buu xadiidkala tilmaamaya mubaahaadku waa maxay mubaahaadka aslulbahy waa aljamaal waalxusn waa quruxda yacni waxa weeyaan quruxdooda iyo wanaagoodaa ilaahay sheeg sheegaa oo malaa'igtaa loo tilmaamaa loo faaniyaa duulkani inay duul dadka ka gadisan yihiin walidalik baa xadiidka isagana imaamu muslim uu warinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo nebiga laga warinayo imaamu muslimna uu soo saaray mucaawiyata bnu abi sufyaan baa nebiga ka warinaya xalqad buu soo maray dad muslimiin ay fadhiyaan majlis markaasuu yidhi halkan maxaa idin fadhiisiyey markaasa waxay dhahen waxaan u fadhiisanay annagoo ilaahay xusayna subxaana wa tacaala ilaahay baan idinku dhaariyey ma intaa unbaa u fadhidaan mise wax kale bay idhahdeen waxay idhahdeen wax kale umaanan fadhiisan inaannu ilaahay xasuusanno o isxasuusinno ayuun baanu meesha u fadhiisannay wax kale idinma dhaarin buu yidhi iyo tuhmaan idin tuhmaysana idinma dhaarin ee waxaan idiin sheegayaa anigu nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka ku dhadhow baan ka mid ahaa haddana dadka ugu xadiidka yar baan ka mid ee nebiga wax ka wariyay axaadiista maalin buu saxaabadoo sidaa u fadhida ayuu ku soo baxay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war maxay idin fadhiisiiyey markaasaa waxay idhahdeen waxaan u fadhiisanay inaynu ilaahay xusno wanaxmadu calaa maa hadaana lilislaami wamana bihi calayna oo aanu ilaahay ku mahadinno nicmada islaamka iyo waxa uuna siiyey markaasuu nebigu dhaariye wuxuu ku yidhi ilaah baan idinku dhaariye ma kaasoo qura u fadhidaanun inay ilaahay xustaanuno nicmadiisa ka warrantaan oo keliya u fadhidaan waxay idhahdeen wax kale ilaahay baad nagu dhaarisay uma fadhina intan mooyaane markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yacnii mucaadintii nebigu sheegay in leeg buu rabaa inuu sheego markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi tuhmaan idin tuhmaystay idinma dhaarinayo laakiin jibriil baa i yimi oo wuxuu ii sheegay ana allaha yubaahi bikum almalaa'ika ilaahay subxaana wa tacaala wanaaggiinna inuu ku tilmaamayo ama uu u sheeg sheegayo malaa'igta mubaahaa ilaahay uu ku samaynayo oo wanaaggiinna uu u bandhigayo malaa'igta marka dadkan wanaagooda waxa ilaahay uu malaa'igta ugu bandhigayo ayuu rabay nebigu inuu ogaado calayhi salaatu wasalaam waxaa qabanayseen maxaa samaynayseen dadkani waxay sheegayaan marka xadiidka saxiixu muslimka tilmaamaya inaanay wax kala wadin inay ilaahay xasuustaan mooyaane subxaana wa tacaala akhwaatii fi lcaqiida majaalistani waa majaalis dembiga lagu dhaafo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu keennana ka mid dhigo waa majaalis dembiga la yskaga dhaafo waxaa kaloo lagu tilmaamaya xadiista qaarkood tilmaamaysaa inay yihiin majaalis xataa sayi'aadka xasanaad loogu bedelo sayi'aadkii xumihii kaa dhacay xasanaad la ysugu bedelayo waa sidee saxiixu muslimka waxaa ku qoran iyo bukhaari baan rajaynayaaba imaam albukhaarina waa soo saaray waa saxiixaynkuu xadiidku wada yaalla wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina lilahi tabaaraka wa tacaala malaa'ika yatuufuuna fi اطariiq ilahay wuxuu leeyahy malaa'ig suyaaxa dhulka mara malaa'igtaasi dan kale ma laha waxay raadacaynayaan meel ilaahay lagu xusayo ay ka shiraan malaa'ig siyaaxa ah oo dhulka socda waxaanay raadacaynayaan duul ilaahay xusaya inay helaan marka ay meel yimaadaan goob ilaahay lagu xusaya isu yeedhaan waxay idhahdaan waar halkan baa ilaahay lagu xusayaa kaalaya waayo malagtu meelaha xumaa lagu wado ma soo xaadirto waxayse soo xaadirtaa dhulka khayrku joogo meel khayr ka jira markaay arkaan ayay isu yeedhaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tanaadow halumuu ilaa xaajatikum bay idhaahdaan balka warran fadhi malaa'igtu isugu yeedhanayso leedahay war bal halkan isugu keen keena malagtaa isu yeedhato waxay idhaahdaan baahidiinni baa hesheene u kaalaya dantiinni ilaa iyo samada isdul koraan buu xadiidku tilmaamaya fa yaxfuuhum biajnixatihim ila asamaa malaa'igtu meeshan la fadhiyo ilaa iyo samada ayay isdul ka ruuran tahay markaasaa rabbigood weydiiyaa isagoo uga aqoon badan wuxuu idhaahdaa addoomahaygaa aragteen maxay leeyihiin ayaa ilaahay weydiiyaa subxaana wa tacaala waxay idhahdaan ilaahayo way kuu tasbiixsanayaan oo xumahay kaa nasahayaan tasbiixdu waa ilaahay oo aad xuma ceeb ka reebtid wayukabiruunak waa ku weynaynayaan wayaxmuduunak waa kuu mahadnaqayaanoo waa ku ammaanayaan xamdigaaga iyo majdigaaga ammaantaada iyo sharaftaada sheegsheegeeday wadaan ilaahay baa wuxuu ku yidhahdaa subxaana wa tacaala hal ra'awnii miyay arkeen kuwaasi markaasay malaa'igtu tidhaahdaa laa wallaahi maa ra'awk kuwa sidaa kuu ammaanaya ilaahayo kumanay arag ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa markaasi subxaana wa tacaala kayfa low ra'awnii maxay yeeli lahaayeen hadday arki lahaayeen waxay yidhahdaan ilahu hadday ku arki lahaayeen cibaadadoodu tamjiidkooda iyo tasbiixooda yacnii xuma ka hufnaantay samaynayaan iyo say kuu ammaanayaan iyo sheegsheegoodu wuu ka badan lahaa inta tan ilaahay wuxuu ku yidhahdaa malaa'igtiisa markaa maxay weydiisanayeen waxay yidhahdaan ilahu waxay ku weydiisanayeen jannadaada rabbaa wuxuu yidhahdaa oo miyay arkeen jannada may baa la yidhaahdaa bal maxay yeeli lahaayeen buu rabbi leeyahy hadday jannada soo arki lahaayeen weynideeda iyo badhaaleheeda iyo barwaaqadeeda waxa yaalla hadday arki lahaayeen maxay samayn lahaayeen ilaahu hadday soo arki lahaayeen dadaalka intay ka sii badin lahaayeen bay idhaahdeen baadigoobkeedana wuu u tiro badan lahaa hunguriga ka hayaana wuu tiro badan lahaa dabeetna waxay yidhaha rabbaa wuxuu weydiiyaa maxay iga magan gelayeen waxay yidhahdaan ilaahayu naartaaday kaa magan gelayeen oo naarta miyay arkeen baa la yidhaahdaa ilaahu maye maya arag hadday arkaan maxay yeeli lahaayeen ilaahayow way ka carari lahaayeen sayimka uga ordayaan si ka badan bay uga firdhan lahaayeen waana cabsidooduna waa ku badan lahayd ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa subxaana wa tacaala natiijadii xiwaarkii ilaahay iyo malaa'igta dhex maray waa kan aslilmas'ala waxay ahayd dad ilaahay xusaya iyo malaa'ig dhulmar ah oo dhulkooda iska socda oo daydeeya dhulka ilaahay lagu xuso oo helay goob ilaahay lagu xusay dabeetana rabbi su-aala weydiiyey malaa'igta tano ay ka jawaabeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu gebagabeeyaa markaa ushhidukum waxaan idin markhaati gelinayaa malaa'ig yahay annii qad kafartu lahum kuwaa inaan dembigooda dhaafay ayaan idin markhaati geliyey baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala qiyaama u markhaati fura kuwaas inaan dembigooda dhaafay malaa'igtu markaa way hadlaano waxay idhaahdaan malag malaa'igta ka mid ah hadla saa xadiidka qaarkood tilmaamay waxay idhaahdaan ilaahayow waxaa ku jira mid isagu dan kale u yimi midaan isagu xuskan iyo baabkan la soconay dan kaluu watay oo waxbuu muraajacaynaya ma qof baa meesha ka soo galay ma wax kale yacnii xaajo kale baahi kale miday waday ayaa meesha jooga ilaahay wuxuu yidhahdaa subxaana wa tacaala isagana dembigiisa waan dhaaf kan isagu iska yimina waa la dhaafay waayo hum uljulasaa laa yashqaa bihim jaliisuun baa ilahay yidhaha waa duulka la fadhiyaa aanu hoogin buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwan daraaddood ayaan kana ugu dhaafay baa ilahay yidhaha subxaana wa tacaala idan majaalisu dikri haddaad fadhiisato oo aad u soo qasdido ilahay dembigaagu dhaafaya xataa haddaad iska ag fadhiisato uun ayaa ilaahay dembigaaga dhaafaya saa xadiidka kani tilmaamaya taa macnaheedu waxa weeyaan qofka muslimka ahi waxay ahayd inuu in badan isweydiiyo warduulkee ilaahay xusaya ama kaalaya ilaahay xusnee ama xusidda ilaahay la xusaya inay noqoto wax weyn oo qofka muslimkii uu raadceeyo oo uu baadigoobo walidalik bu xadiidkale nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam واجتمع قوم على dikrin fatafaraquu canhu ilaa qiila lahum duul isuguma yimaadaan ilaahay xuski oo ma kala tagaan ilaa iyo waxaa lagu yidhaahdaa quumuu makfuuran lakum kaakaca albana saxiixinaya aljaamici sagiirka quumuu makfuuran lakum kaakaca ilaahay baa subxaanah wa tacaala dembigiina dhaafaya xadiid kale oo silsilada albani ku soo saaray wuxuu nebigu leeyahy maa jalasa qowmun yadkuruuna allaha tacaala fayaquumuun xataa yuqaalu lahum duul meel ma fadhiistaan iyagoo ilaahay xusaya oo dabeetana ma dhammaystaan dikrigoodi iyo ma kaakacaan ilaa iyo ilaahay xaggiisa waxaa laga yidhaahdaa quumuu qad gafara allahu lakum dunuubakum kaakaca ilaahay baa dembigiinii dhaafay wa buddilat sayi'aatikum xasanaat sayi'aadkiinina xasanaa laydinku beddelay ordoo iska taga xadiisyadii hore waxay tilmaamayeen maxay in dembiga la dhaafayo xadiidkani ziyaado abuu ku daray maxay in sayi'adiina xasana lagu beddelayo idan ayuha alikhwa haddaan wax kale soo aroorin halkaa xadiid mooyaane jalsada ilaahay lagu xusayo ee ilaahay wax laysaga sheegayo qofka mu'minkii wuxuu isku dayi lahaa inaanu ka maqnaanin walow kaana aclamahum haba ahaado kooda u aqoon badan mas'alatu lcilmi masaladani maaha waa masale sheegaysa maxay ilaahay xuskiisa oo dadku isu gargaarsadaan oo isugu yimaadaan in ay dadkani waxaan oo dhan oo ajar ay ka helayaan waxaa axaadiistaasi ay caddaynaysaa markaa majaalista ilaahay lagu xuso subxaanahu wa tacaala malaa'igi inay ku soo degto naxariista ilaahay inay timaaddo ilaahay subxaanahu wa tacaala sakiina xasillooni inuu siiyo ilaahay malaa'igta agtiisa joogta inuu u sheego bale wanaaggooda mubaahaah in lagu sameeyo wanaaggooda iyo khayrkooda lasoo bandhigo dembigooda in ilaahay dhaafo ciddaan iyaga ka tirsanayn ee u timinaya in ilaahay dembigooda la dhaafo waxaas oo fadiili ihi waa mujarad inuu qofku ka qayb galay majlis ilaahay subxaanah wa tacaala loogu xusayo ilaahay lagu weyneynayo sayi'aadkiisa in xasanaad loogu bedelo intaa waxaa sii dheer marka majliska haddaad aqoon ka karorsato waa shay dheeraadoo kale ku dhaqankaad aqoontaad ka kororsatay ku dhaqantaa waa shay dheeraadoo kale waxaasoo dhamme waa dheeraad laakiin waxaan ka warramaynaa oo dariskuba u caqidayahy waxa weeyaan fadiilatu lmajlis maaha fadiilatu dikri kama warramayno xuska fadiilada uu leeyahay kama warramayno tacliintu fadiilada ay leedahay kama warramayno in wax la barto fadiilada ay leedahay waxaan ka warramaynaa inaad meesha fadhiisato uun fadiilada ay leedahay mujarad inaad ka mid noqoto dadka meeshaa fadhiya waxa laga faa'iidayo ayaynu tilmaamaynaa walidaalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa majlis kasta oo kaa hayrkii kaa hayrkii waa maxay aan ilaahay lagu xusin majaalista aan ilaahay lagu xusin fadhigoodu wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam duulka meel fadhiista ee aan ilaahay xusin nebigana ku salliyin calayhi salaatu wasalaam meel fadhiistay ilaahayna may xusin nebigana kumay sallinin dabeetana kala tegay waxay ka kaakacaan sidii dad bakhtika u qudhmunka dulkacay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka qaarkii wuxuu tilmaamaya riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan bakhti dameer dameer bakhtiyey waa meelahan fadhi ku durarka sheekada tororogta warka kale lagu hayo waxaa la leeyahay markaad ka kacdo waxaad la mid tahay nin ka kacay meel bakhti yaalay ka warran ninka malaa'igta loogu faanayo iyo ninka meel bakhtigu yaalla kasoo dulkacay labadaa qof intay isu jiraan waa laba waxaana laga yaabaa in toban tallaabo ama shan tallaabo udhaxayso labadaa majlis waxaa laga yaabaa in shan tallaaba u dhaxayso kana waad fadhiisan karaysay kana waad fadhiisan karaysay haddaad doortay inaad bakhti fadhiisato iyo inaad fadhiisato kay malaa'igtu ka shirto ama ka ilaahay subxaana wa tacaala uu sheeg sheegayo ee rabu samaawaati waalardi xaggiisa lagaa sheegaya inaad kaa fadhiisato iyo inaad fadhiisato maxay jiifatu ximaar bakhti dameer dameer baktigii inaad dul fadhiisato aday kugu xidhantay bale nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam duul majliska ma fadhiyaan riwaayaadka axaadiistan dambe aan sheegayanayna saxiix aljaamici sahiir sheekh albaana ku soo saaray waxa uu sheegayaa axaadiista qaarkood majliskaasi qiyaamaha xasra buu kugu noqon doonaa xasra tiiraanyo murugo mid kugu reebuu qiyaamahana noqon doonaa haddaan wax kale kaa raacin oo qudhan dee waxaa ajar kugu saagay kii kalaba oo qura kugu filan murugo haddiiba dembi kaa soo raacayna waa ka sii daran yahay walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu axaadiis badan inoogu tilmaamayaa majaalista ilaahay lagu hadal hayo diin laysugu sheegayo wacdi laysugu sheegayo qur-aan lagu subcinaya lagu akhrinayo lagu baranayo lagu wardinayo ilaahay dikrigiisa iyo wardigiisa la hayo wixii diinta waafaqsan ee sharci islaam waafaqsan lagu hayo inay yihiin majaalista gaarka ah ee rabbi xaggiisa mudnaanta ka leh waxay culammadu yidhaahdaan faa'iide kaloo dhan haddaanad helin bay yidhaahdaan majaalisu dikri fawaa'idda ugu fiican ay leeyihiin waxa ka mida bay yidhahdaan xifdu lisaan bini aadamku bay yidhaahdaan carabkani dhaqdhaqaaqa ma daayo hadalka kama maarmo way adagtay bay dhahdeen qof bini aadami inuu aamusnaado walidaalika inta badan bini aadamku labada waddo midunbuu hadalkeeda hayaa ama ka baatilkaa baad dhuraysaa ama ka kalaad dhuraysaa waxay idhahdaan majaalistaasi haddaanay wax kale kuu faa'iideyn xataa waxay kuu faa'iideynaysaa bay leeyihin carabkaagu inuu diro diraalanimo iyo haybo iyo namiimo iyo been iyo xan iyo balasheegaad xataa kaga baxsanaysaa baa la ydhaha marka waxa la ydhaha waa dhufays laga galo dembiga waayo ka kale markaad fadhiisato way ku soo hormarin lahaayeen marka saadna dhanka kaga daraysaa un sheekada waa laysku dardarsadaa ninba marka dambe inbuu keenaa miduu ninkaarqabaabaa xumaha bilaaba dabeetana waa lagu dardarsadaa ninba in siduu ugu darayo ayay carreeedi ka dhacdaa markaa waxa muhimkii markaa wuxuu yahay bay leeyihin majliskan haddaanad wax kale ka faa'iidin bay dhahdaan culammadu carabkaagaa wuxuu ka nabadgelayaa wax allaale iyo wixii xuma la hayay ayuu ka nabadgelayaa carabkaagaa aamusnaanaya ayuha alikhwa majaalista tani waa majaalista iimaanku uu ku kordho waataynu nidhi muqadamada ku tilmaamnay meelaha ilaahay lagu xusayana qalbigu inuu qoyo oo waxaynu nidhi wuxuu dikrigu uga mid yahay qalbiga sida roobku uu dhulka uga mid yahay roobku markuu dhulka helo waa cagaartaa wax waliba waa noolaadaa nolosha ku soo noqota quluubtuna markay ilaahay xuskiisa hesee majaalisu dikriga ay fadhiisato way noolaataa markay majaalisu alghafla wallahwi ay gashana way khafloomtaa way wareertaa way dhuntaa way abaarsataa way madrhataa waa tirtirantaa walidaalik ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisu odda isagu majaalista kale ka fadli badnaa ka cilmi badnaa ka aqoon badnaa ka alla ka cabsi badnaa ka wanaag badnaa waa waxa saxaabadu maxay dadka dheertay fadiilatu suxba inay nebi maxamed ag fadhiisteen ajarka kale oo dhan haddaad kula loolantid waxaanad ku gaadhaynin dee intay nebiga ag fadhiyeen fadiilatu suxba walidaalika waa kii saxaabigii tilmaamayay majliska nebigu cayn ku eekaa xadiidkii xandala kaaga filan xandala ghasiilu lmalaa'ika saxaabigu nebigu ku tilmaamayay malaa'ig baa maydhay markuu geeriyooday yacni ghaswatu uxud raggii shuhaadada ku noqday buu ka mid ahaa isagoo haweentiisii aroosa oo aroos dhow oo nin dhallinyaro ah oo gabadhiisii iskala cayaaraya ayaa la yidhi xaya cala aljihaad dabeetana waa ka soo cararay biyaba ma haleelinayo biyo isku shushubee goobtuu toos ka tegay dabeetana isagoo dhallinyaronimadiisii qaba ayuu dagaalka galay shahaadu ku qaata dabeetana ilaahay malaa'ig buu usoo dirtay maydhaysa shahiidka lama maydho waxba lagumaa sidiisa lagu aasaa shuhaadadii kale sidoodaa lagu aasayay laakiin kan wuxuu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isaga waa la maydhay kadib uu la weydiiyey reerkii iyo dadkii maxaa jiray maxaa xandala isaga sida gaarkaa loogu maydhay xandalaha kani aabihiina waa kii xagga kale godka ka qodayay soo saa ma taqaaniin abu camir alfaasiq godku nebi maxamed ku dhacayna aabihii baa qoday isna xagga gaaladu ka soo jeedo dhan kaluu ka soo jeeday xandalana waa kan malaa'igtu maydhayso waa labadaa guruubee ninba safku doonaya uu raacay xandala malaa'ig baa maydhay xandalahaasi waxa uu tilmaamayaa waxaan rajaynayaa inuu isla isaga yahay ayankan waa hubin doonaa inuu xadiidku xandalu isaga yahay iyo xandalo kaloo saxaabiya isna jira inuu ka kala yahay ayankan xadiidkan xandala ninka la yidhaahdo warinayo gurigiisuu tegey dabeetana carruurtii iyo xoolihii iyo wixii buu kala celceliyey kadibna wuxuu xasuustay majliskii nebiga markuu fadhiyey majlisu dikrigii markuu fadhiyey siduu ahaa iyo iminka xaalkiisu siduu noqday markaas buu naxay abibakar baa u yimo wuxuu yidhi war xandala bal waran wuxuu yidhi xandala waa munaafaqoobay xandala waa munaafaqoobay bi'sa maa qulta buu yidhi waxaad ku hadlaysaa waa wax xune maxaa dhacay wuxuu sheegay majliska nebiga markuu fadhiyo siduu noqonayay iyo iminka xaalkiisu siduu noqday yacni saxaabadu majaalista nebiga moxamed calayhi salaatu wasalaam majliskiisa markay fadhiistaan shafaafiya ruuxiya bay heli jireen janniya naar bay arkayeenba wuxuu leeyay markaanu majliska nebiga fadhino waxaa baad moodaysaa naarta iyo jannada inaanu indhaha ku hayno markaa dee quluubtooda iyo doonistooda iyo fikirkooda iyo caqligooda iyo aragtidooduba naar iyo janno sidii midna loo heli lahaa midna looga baxsan lahaa bay ku ku mashquul yihiin laakiin buu leeyahy markaanu xaafadaha nimaadno ee carruurtii iyo reerkii iyo xoolihii iyo wixii dhex nimaadno waxaad moodaa xidhnaanshiyihii nowcun maa wijhadu ay isbeddesho oo xoolaha ka shaqeeya waxa kan iyo uu qofkii waxyaro halmaamay dabeetana abibakar wuxuu idhi dee taasi wayna wada haysataaye balina waday nebigii weydiinay nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam qadiyadii baa loo sheegay marka majliskiisa la fadhiyana inay naar iyo janno sidii wax arkaya la mid yihiin marka ay majaalistii xaafadda tagaan iyo carruurtii iyo reerkiina in qalbigu aanu sidii ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waladii nafsii biyadih low kuntum kamaa takuunuuna cindii haddaa ahaan lahaydeen sidaad tihiin marka aniga ila joogtaan yacni marka aniga ila joogtaan sidaad tihiin haddaa ku daa'imi lahaydeen lasaafaxatkum almalaa'ika buu nebigu yidhi malaa'igtaaba wadooyinka idinku salaami lahayd buu nebigu leh alayhi salaatu wasalaam yacni shafaafnimada waxaa gaadhi lahaydeen waktiha malaa'igta isa salaantaan oo gruubkaasi isku koox noqotaan basharka caadigaa iyo qurunkiisaba ha ka baxdaan idan majliska nebigu nooca kan buu ahaa kii nebi maxamed ma hayna calayhi salaatu wasalaam laakiin dad saalixiin oo badan baa jira dad badan oo khayr badan baa jira dad badan oo culamaa baa jira majaalis badan oo ilaahay ku xasuusinaya jira dad muuqaalkooda uu rabbigaa ku xasuusinayaa badan qofka mu'minkii majaalistaasi inuu badsado oo fadhiyo weeyaan waayo qalbigiisaa dib ugu soo noolaanaya saacadaynu hadda waxay isu sheegayno ilaahay is xasuusinayno sidaynu u fakerayno iyo sidaynu waxaynu ka fakerayno iyo waxa uu qalbigeenu dareemayo iyo saacadaynu maqaaxida fadhina waxaynu ka fakerayna iyo waxaa qalbigeenu dareemay waxaynu ka sheekaynana isku mid maaha saacadna rabu samaawaati walardi baynu ku xidhanay oo ilaahay subxaana wa tacaala ammaantiisaynu haynaa oo weynidiisaynu ka warramaynaa oo naxariistiisa iyo jannadiisa iyo wuxuu dad u diyaariyaynu ka warramaynaa oo cadaabkiisa iyo waxa aakhiro mushkilad jirtaynu ka warramaynaa idan adduunkani agteenna wuu ku yaraanayaa wax yar buu noqonayaa ama waxaan bidhaan lahayn muuqaal fog waxaan lahayn waxaa agteenna ku weynaanaya aakhiro iyo waxa jira walidalika ayuha alikhwa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadaasi wuxuu ku yidhi walaakin saaca waa saaca saacad iyo saacad dadka badh abaalisaaba saacad iyo saacadda waxay ka dhigeen saacad wax layska dabaasho iyo saacad ilahay lacabo war saacadahoo dhan ilahay baa saacad macsiyeed iyadu kuma jirto fi kitaabi illahi wa fi sunnati nabiyi calayhi salaatu wasalaam saaca fi lmacsiya kuma taallaba saaca fi lkufrina kuma jirto saaca fi lmacsiyana kuma jirto waxaa laga warramayaa saacadaad cirka maraysa iyo iyo saacadaad dhulka lugaynaysa rabbigaana aad taqaanid waxaa laga warramayaa saacaddan inay tahay saacad zaad aad qaadanayso sahay aad qaadanayso iyo saacad aad sahayadii isticmaalayso yacni saacaadkan la sheegayaa waa inaad leedahay saacaad gaara oo iimaanku uu qanjaha ku gaadhi karo uu ku buuxsami karo oo aad shidaalkaaga oo dhan dhaansan kartid si saacadaha kale aad u isticmaali kartid walidaalika ayuha alikhwa majaalista haddaad aragto iyadoo naftu ay cidhiidhi dareemayso markay majaalista khayrka a timaado nafta tuhun majaalista khayrka haddaad aragto iyadoo cidhiidhi ku dareemaysa majaalista sharka iyo shaydaannimada lagu hayana aad moodayso inay faraxsan tahay oo aanay waxba dareemayn majaalista khayrku haddaad saacadda eegto waar wadaadku imsuu hadlayda tira badan ah majaalista kalena haddaad saddex saacadood fadhidaan waxba ogeyn laba saacadood saddex saacadood haddaad tv-ga shido oo uu soo gasho cayaar shaydaamadii lucbada cayaari jiray ay cayaarayaan saacad iyo badhka ama labadaa saacadood waxaa laga yaabaa inay kugu dhaafto daqiiqatayn ma tirsana weligaana isweydiin maysid wakhti badan baa fadhiya odhan maysid laakiin saacad iyo badh muxaadara ama wadaad meelka hadda ama kitaab la akrinaya ama khayr la waday haddaad fadhido waar wadaadku naftoo naga saaraad leeyahay mantoo dhanbu meesha nugu hayay yacni waxaad dareemaysaa naftu xaggay u socoto ay u baahan tahay in dagaal lagala galo ama laga soo celiyo naftu ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala duulka aan ammaanayn markuu qur-aanka kaga warramayay waidaa dukira allahu waxdah ishma'azat quluubu aladiina laa yu'minuuna bilaakhira baa ilahay yidhi haddii ilaahay keligii la xuso oo cidda la sheegsheegayaa ilaahay u noqoto waxay yaqyaqsatoo cidhiidhtoontaba ilaahay leeyahy qulubta kuwa aan aakhira rumaysnayn waar wadaadku wacdi badan haddii haddaba intaas ku filan mu wax kale ka sheekeeyo wadaad soo koob ayaa la leeyahy amaa ilaahay wuxuu leeyahy waidaa dukira aladiina min duunih waxaan ilaahayn haddii la sheegana idaa hum yastabshiruun baa ilahay leeyahy waaba kala badanayaanoo markaasay faraxsan yihin haye buu leeyahy yacni ilaahay wuxuu tilmaamayaa haddii ilaahay la xusana waxaa cidhiidhiyooma kuwaan aakhiro rumaysan inay aakhiro dan ka lahayn waayo ninka aakhiro dan ka lihi haddii rabbi lasoo hadal qaado waxay hayd inay qalbigiisu u ballaadho oo u xasilo oo u dego aladiina aamanuu ilaahay waxaynu sheegnay inuu qur-aanku ku tilmaamayo alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub in la yidhi idan hadduu qalbigu qalbi mu'mina yahay aladiina aamanuu baa laga horraysiyey qalbigu hadduu qalbi mu'mina yahay waa inuu itmi'naanka dareemaa waa inuu xadkan gaadhaa haddii kale muu laylyamine waa inaad laylidaa training waa inaad siisaa intuu ka qashinku uu ka baxayo gaadhigaaga caadiga aad wadataa wuxuu u baahan yahay siyaano iyo ilaalin iyo hagaajin iyo haddii layska wado un ka warran waxbaba loo eegin waa inuu in yar ku khalkhalaa haddaad gaadhiga biyo u eegin oo saliid u eegin oo waxba ogaa iska wada un waxaa la mid ah qofka bini aadamkaa inuu nolosha iska wada un isagoo aan u eegin ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa iyo alla ka cabsigiisa isagoo aan u eegin idan majaalisu dikri waa meelaha shaxniga laga soo qaato recharging waa meelaha bateriga dib looga jaaj garaysto waa meelaha qalbiga lagu soo nooleeyo waa meelaha uskaga lagu soo maydho haddii kale ilaahay mu'minka markuu sifaynaya waxaa la leeyahay aladiina idaa dukira allahu hee wajilat quluubuhum baa la yidhi waa kuwa marka ilaahay la xuso dee markaad majlis dikri fadhiisato waa majlis una ilaahay lagu xusayo ilaahay marka la xuso waa kuwa qalbigoodu gilgilmaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala qalbigoodaa gilgilma amaa majaalista kale qolada ku faraxda ee qalbigu u waasacmaa waa aladiina laa yuuminuuna bilaakhira ikhwatii fi lcaqiida markaa waxaynu u baahannahay inta dambe siiba dadka wakhtiyadan dambe waxaa ku batay majaalista kutirikuteenta lagu hayo majaalisulcilmi aad bay u yaraadeen majaalista qur-aanka lagu akhriyaa aad bay u yaraadeen majaalista wardi lagu akhriyaa aad bay u yaraadeen waxaad eegtaa uun wakhti kastoo aad masaajidka timaado meelaha muranka iyo sheekada iyo hadowlka jirto inta fadhida iyo deriska sheekh cali doctor cali ustaad brofessor jaamacad wax ka dhigi jiraa laydin keenoo la yidhi halkaasuu idin fadhiya waxa idiin akhriyo yacni maqaacid aljaamicaat nin wax ka dhigi jiray ayaa waxaa la yidhi halkaa u fadhiiso oo dadka wax u dhig waxaad eegtaa majliskiisaa inta fadhidaa inta ay leegtay aqoon yari ma taalo waxgarashaa la'aani ma joogto waxgudbin la'aani ma joogto afafka kaa garanaysaan buu idinku akhri karaya carabi ingiriisi soomaaliya waxaad doonaysaan baa lagu akhrinaya kullu daalik wax cillada oo la tilmaamaa ma jiraan wax uu qofku marmarsiiya ka dhigtaa ma yaallo haddana markaad majaliskaa eegta inta dad fadhidaa inta ay tiro leeg yihiin majaalista qur-aanka lagu subcinaya ama lagu akhrinayo ama wax laysaga sheegaya dadka fadhiya inta ay tiro leeg yihiin majaalista ilaahay laysku xasuusinayo dadka fadhiya intay tiro leegyihiin iyo waxaad isu eegtaa haddaynu maanta nidhaahno majlis siyaasadda lagaga warramayaa jira ee isu kaalaya qadaaya siyaasa fi somaal ayaynu ka warramaynaa haddaynu idhaahno majliskaa dadka soo xaadiraya iyo dadka u ololeynaya iyo inta imanaysa iyo inta waxaan ka cabsi qabaa marka inaynu ku biro kuwan ilaahay leeyahy idaa dukira allahu waxdah ilaahay keligii haddii la sheego aan wax kale lasoo hadal qaadin qalbigaa cidhiidhiyooma ilaahay nagama dhigo subxaana wa tacaala wa idaa dukira aladiina min duunih kuwaan waxa ilaahay ka sokeeya min duunihigu waa wax kastoo aan rabbi ahayn wixii ilaahay ka sokeeyo oo dhan aaliha qura lama odhanin waxaa la yidhi waa min duunih waa lagu itlaaqay ilaahay waxa ka sokeeyo oo dhan haddii la sheegana idaa hum yastabshiruun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala idaa hum waaba iyagiyo idaa alfujaaye yani waaba iyagiyo uun markaaba farxaddu iyo raynrayntu bilaabantay ikhwatii fi lcaqiida waxaa layna faray majaalista kale inaynu ku yaraana maynan tegin waladiina laa yashhaduuna azuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama waladiina yani ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markaad u fiirsato inta uu ka warramayo majaalista hadal xumada lagu haya ama laqwiga lagu haya ama caynkaasi oo dhan ilahay wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniintiina yihiin kuwa aan xaadirin kuwa hadday soo maraan qaaluu salaamaa yidhaahda kuwa acradu ka jeesta qur-aanku sifaadku mutaqiinta ku sheegay ama kuwa ilaahay ka baqaa majaalista aan dikriga ahayn saasuu ku sifeeyey bale ilaahay wuxuu tilmaamayaa xataa majliska mubaaxa in la fadhiyo haddii lasoo hadal qaado wax diinta ka soo horjeeda maxaa diinta ka soo horjeeda xam bay noqon kartaa been bay noqon kartaa dad lisu cadhaysa wax kas wax diinta ka soo horjeeda hadday noqoto waxaa la sheegay inaad sii fadhinin ama inaad radido waxaan inaad joojisa ama radido culayska intaa leeg iyo dembiga intaa leeg inaad qaadda waxaa kaaga fadli badan inaad marka horeba ku biirin oo majaalistaad sileeday war kan khayr lagama hayo marka horeba fadhigooda inaad iska yarayso mar haddaanu meeshu ahayn meel khayr lagu hayo inaad marka horeba iska yarayso darsigu biidni illaahi tacaala waxaanu ku talagalnay inuu xasuus noqdo ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala majliskeenaasi majlis dikriya inuu ka dhigo ilaahay lagu xasuusto alla inuu inagu daro kuwa agtiisa ka sheego dembigoodana dhaafo naftaydiiyo idinkamana waxaan idinkula dardaarmayaa naftatani rabbayn bay u baahantay in la rabbeeyaa waa masalo waqti iyo juhdiba u baahan waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana baa ilaha yidhi kuwa taayada ku dirira ku dagaalama ku dadaala maanta dadkiina xaggan jooga in badan oo ka midi arsaaqdii waxaad moodaa nawcun maa makfuul inay too la arkayo shaqadii xoogsigii meeshii wax kaa soo gelaya furasku way yaalliin noloshuna intaa haysataan ma dhaafto mid ka macaan badan oo la galaana ma jiro laakiin wixii macaanayn lahaa baa loo diiday wixii macaanayn lahaa ayaa loo diiday wixii macaanayn lahaa wuxuu ahaa maxay inaynu ilaahay xuskiisa badinno waxaa macaaneeyaa nolosha waa kaa ilaahay xuskiisa inaynu badinno siiba dhulka ilaahay lagu xusaya inaynu nimaadno markaynan xataa majliska fadhininna inaynu ilaahay sideenna u xusno hadeer baa sheekh ibraahim wuxuu ilahaa dadku inta in leg bay nebiga ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam wadaaddadan dambe markay mala salaada tukanayaan unbay ku salliyaan saxanka maaha ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana maxamad rasul allahuma salli calaa maxamedka mid ka dambeeyo aad akhrida miyaa garanaysaan waa abaarsi sida u yaalla waana kuu nebi maxamed ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam saxaabi baa yidhi ilaahay rasuulkiisii ou intaan kugu salliyaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi badso wuxuu sheegtay dikrigayga oo dhan intaa ma ka dhigaa haddaad ka badsata waa ku khayr intaa ma ka dhigaa haddaad ka badsata waa ku khayr markii dambe wuxuu yidhi dee dikrigayga oo dhan ba salligaaga ma ka dhigaa ilaahay rasuulkiisiiyo inaan kugu salliyo un dikrigayga oo dhan ma ka dhigaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad sidaa yeesho hamigaagaa ilaahay kaaga fillaan doona waabaad werwer beelaysaa buu nebigu ku yidhi alayhi salatu wasalaam haddaad nebi maxamed salligiisa badsato yani axad alculamaai almucaasiriin sheekh saalex ilmuqamasi ayaa waxaa la yidhaahdaa wadnaha xanuunay dabeetana waa la qalay dhakhtar baa la dhigay markii uu camaliye culus ka soo baxay ee meesha la keenay afar iyo labaatan saacadood kadib buu miiraabay markii uu miiraabay ajisadu madaxaygay taallaa buu yidhi baa dhakhaatiirtii iskay soo dul taagtay waxay arkeen ajisadii ku dul xidhnayd qalabkii ku dul xidhnay oo aan si fiican u shaqaynaynin dabeetana dhakhtarna dhakhtar buu yeedha dhakhtarba dhakhtar buu saalix ilmaqamasi waa masjid quba imaamkeeda madiina almunawara cidba cidba u yeedhaa ilaa afar iyo toban dhakhtar baa isu yimi buu yidhi doctor aadam nin la yidhaahdo suudaaniyo meesha ugu khabiirsan baa haddana loo yeedhay dabeetana waxay tuseen aadam markuu maajisadiiba sidaa u eegay buu wuxuu ila hadlayba wuxuu igu yidhi buu yihi sheekh saalex camaliyadii hore kumayna najixin mar labaad baan kugu celinaynaa tiyaatarka in dib loogu qaado ha laga fura baa la yidhi ajisada wuxuu yidhi gabadh yar oo labnaaniyada oo neerska ka mid ahayd ayinbaa waxay igu tiri bay tihi oo meesha taagneed baa waxay tidhi sheekh saalex nebiga ku salli ilaahay baa kaa firdaamin doonee wuxuun baan idhi buu yidhi anigoo gabadhii uun warkii ay igu tidhi allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed ajisadii un baa rag dib bay wada shaqaysay xinjirtii qalbigu waa furantaa la yidhi sheekh iska alla kaa farajiyey baa la yidhi iska fadhi hamigaaga ilaahay baa farajiyey waxaan uga jeedaa ilaahay dikrigiis waa nimco in la xusaa waa nicma ama ha noqoto wardi la akhriyo adkaartii iyo awraaddii nebi maxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ama ha noqoto meelaha dikriga ugu fiican lagu hayo ah ilaahay kalaamkiisa dhulka lagu dhigayo qur-aankii warkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkiisii iyo diintiisii meesha lagu akhrinayo dikri ka weyni ma jiro waana ilaahay unbaa la xusayaa oo la isu sheegaya naftaydiiyo tiinaba waxaan kula dardaarmayaa war dhul lagu abaarsadaamaa joogtaane yuu qalbigu idinsii engegin bismi illahi raxmaan raxiim wax badan ma sheegayaa masaladuma rabaa inaan dibridin xasuusiyo xandalada xadiidka wariya xandala naafaqa xandala waa xandalata bnu rabiic alusaydiy marka xandaladan khasiilulmalaa'ikana waa xandala ibnu abi caamir marka waa laba nin oo kala nooca kan naafaqa xandala waa min kutaabi alwaxy oo qoladii waxyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam qori jirtay buu ka mid yahay ninka kalena waa nin dhallinyara ninkani waa xadiidkiisa ku tilmaamaya markaanu carruurtiiyo reerka u tagno ninkana waa niga idinla imkaaba aroos ahaayo uu ku dhintay marka waa laba nin oo kala nooca wasalaamu calaykum صلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين